يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ilma aadamow hadday idiin yimaadaan rusul idinka mida idinsoo gaarsiinaya aayadahayga ee ciddii ka dhowrsata xumaha oo sama fasha cabsi ma ahaanayso korkooda mana murugoonayaan